بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii fadlul islaam ahaa oo sheekh maxamed abdulwahaab uu lahaa sharixii saalix ale sheekh baan kaalmaysanaynay wuxuu yidhi baabu wujuubi dukhuuli fi lislaam tan wuxuu baab yahay inay waajib tahay in islaamkii la galo oo qofkaan markii hore oo muslim ahayn ay waajib ku tahay inuu islaamkii soo galo qofkii muslim ahaana islaamkii inuu si dhammaystiran u soo galo oo aan wax ka tegin marka waa baabkii labaad kani baabkii koowaad wuxuu ku soo caddeeyey fadliga islaamku uu leeyahay iyo muslimiintu waxa ay helayaan haddii ay islaamkaas ku dadaalaan oo fadli adduunyo iyo fadli aakhiraba ah haddaba islaamkaa laga soo hadlay fadligiisa in la soo galaa ma ahan wax qofku khiyaar u leeyahay ee waa waajib in la soo galo islaamka sababtoo fadli iyo haddii la sheego wax dheeraada oo qofku uu helaayo iyo dhaqaal waxaa dhici karta in loo maleeyo inuu qofku khiyaar leeyahay ma soo galaa mase ma soo galo ma ku camal falaa mase kuma camal falo oo fadaa'il haddii la sheego waxaa dhici karta in loo maleeyo in arrinku uu iska yahay wax la kala dooran karo soo gelidda islaamka la soo gelayaana ma ahan wax khiyaar ku dhisan maaha oo aada saarabta ka yeelaysa maaha marka fadliga laga soo sheekeeyey ka hor imaan maayo inay waajib tahay in islaamkii la soo galo waa waajib in islaamkii la iltisaamo oo qofku uu go-aansado inuu inta uu nool yahay islaamkii ku camal falo dhammaantiis haddii uu marka hore uusan muslim ahayna ay waajib ku tahay inuu islaamkii soo galo oo sidoo kale isagana uu iltisaamo marka islaamka maarata la soo gelaayo hadda waa shareecadii nebi moxamed sala allahu alay wasalam waxaad ku arkaysaa nusuustii iyadoo islaamkii la itlaaqaayo oo loola jeedo islaamkii guud oo diinkii rususha oo dhan lala soo diri jiray uu soo gelaayo oo ku rumoobayo sababto nebi kasta iyo rasuul kasta wuxuu la yimid diinka islaamka marka waa islaamkii guudkaas qofku jannada geli maayo ilaa inuu islaamkaa haysta moogiye nebiyullaahi nuux dadkii raacsanaa muslimiin bay ahaayeen islaamkaas guud bay maaragtay ku magacownaayeen shareecadoodu haba noqoto shareecadii nebi nuuxe nebiyullaahi ibraahim islaamkaas guud iyuu ku taagnaa oo ah in alle la keli yeelo iyo in diimihii kale laga soo leexdo shareecaduna way kala duwan tahay sidoo kale nebiyullaahi muusa diinkiisii iyo nebiyullaahi ciisa islaamkii guud bay ku wada sugnaayeen shareecadu haba kala duwanaatee sida alle uu yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja mid kastoo idinka in ka mida waxaan u yeelnay shareeco iyo dariiq laakiin diinku waa waaxid waxaana ka sugnaatay rasuulka sal ly slm inuu yidhi waalambiyaa'u ikhwatun licallaatin ummahaatuhum shataa wa diinuhum waaxid ambiyaduna waa walaalo isku aabba ah oo hooyooyin kala duwane ay dhaleen marka callaadku waa jamcu calla waa haween kale isla qabaa la yidhaahdaa marka hooyooyinkii waa kala duwan yihiin diinkuna waa waaxid xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka nebi kasta diinkiisu wuxuu ahaa islaamkuu ahaa ma jiro nebi aan islaamka la imaanin sidaa darteed sax maaha in la yidhaahdo diimo kala duwan iyo alla xaggii ka yimid oo diimuhu waa kala duwan yihiin ka hadli mayno macnaha wax hadda baatilka ah ee la nasakhay ee shareecadii nebi maxad sal sl lagu nasakhay amaba layska aliftay ka hadli mayno wixii ambiyada lagu soo dejin jiray laftooda yaa isku mid ahaa xagga towxiidka marka in la yidhaha diino samaawi ah iyada lafteedu waa baatil ama diino ilaahiya diin in la badiyo maaha diinkii sababto diinku waa mid keliya yani allah agtiisa waxaa ka yimid islaam un baa ka yimid allana raalli kama aha islaamka moogi wax kale raalli kama aha marka diino samada loo nisbeeyo iyo cirka loo nisbeeyo ma jiro diino cirka loo nisbeeya ahi ma jiraan ee waa diin waaxid ah oo dadkao dhan ay waajib ku tahay wixii nebi moxamed ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyaba inay islaamka soo galaan yaa ku waajiba mar walba yaa ku waajib aha kuna waajib ah mustaqbalka sababto alla raalli kama aha diinaan islaamka ahayn marka alla marka uu yidhi ina diina cinda allahi alislaam diinku alla agtiisa waa islaamka waa mid guudkaasi oo kulansanaaya waktiyadii oo dhan waktiyadii oo dhan ayuu kulansanayaa laga soo bilaabo markii khalqigan la abuuray ilaa alla uu makhluuqaad ka dhaxlo laga aqbali maayo qofna ilaa diinka islaamka moogi marka islaamkii guud waa midkii rususha ay isku waafaqsanaayeen waa midkii rusushu ay ku midaysnaayeen oo alla uuga raalli noqday rasuul walba islaamka gaarka ahina waa maxay waa midka lala soo saaray nebi moxamed sala allahu alay slam oo caqiidadii shareecaba ka kooban marka islaamkaas guud culimmada qaarkood waxay ku fasireen alislaamu waxay yidhahdeen huwa alistislaamu lilaahi bitawxiid waa in alla loo hogaansamo tawxiid loogu hoggaansamo oo la keli yeelo asaga xaggii cibaadadii iyo in maaragtay la rumeeyo asmaadiisa iyo sifaadkiisii la rumeeyo inuu asagu khaaliq yahay wax maamulaayey rabbigii sayidka ahaa uu yahay intaas o dhan la rumeeyo wix alla u mudnaayo o dhan la rumeeyo walinqiyaadu lahu bitaaca in daacadina loogu hoggaansamo oo loo hoggaansamo oo iltisaam qofkii laga helo oo aanu madax adaygin oo u aqbalo shareecadii kuna camal falo walbaraa'atu min ashirki wa ahlih iyo in laga beri noqdo shirkiga iyo dadkiisi marka caqiide iyo camalba waa ku jiraan meesha shirkigii iyo dadkiisina laga beri noqdo rasuul walba taas waa waa la yimid sababtoo ah shirkigu mar uu bannaanaa ma jirto mar walba baatil buu ahaa rusushii oo dhan saasaa maaragtay lala soo diray daacadaas lagu hoggaansamayana oo hawadii raaciddeedii laiska ilaalinayana wixii amar iyo nahyi ah waxaa soo hoosgelaya in rasuul walba lagu ateeco in la ateeco rasuul kasta oo nala faray inaan raacno ama dadkii la faray yani in la ateeco rasuul kasta oo addoonkii lagula khitaabay inuu raaco hadba waktigu siduu yahay iyo makaanku siduu ahaa hadba waktigu siduu ahaa iyo makaanku siduu ahaa walbaraa'atu min ashirki wa ahlihina waxaa ku jira in daaquudkii lagu gaaloobo oo shirkigii la necbaado dadkiisana la necbaado sababtun waa maxay alle waxaan ahayn bay caabudaayaan allihii abuurtay ee ka mudnaa inay caabudaan bay cibaadadiisii dhinac mareen oo wax kale ku dareen sida alle uu yidhi walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuula ummad kasta waxaan ka soo dhex saarnay rasuul maxaa lala soo dira marka rasuulka ah an icbudu llaha alle keliya caabuda wajtanibu daaquuta daaquudkadana ka fogaada oo wixii xadkiisa laga bixiyo ee la raacayo ama la ateecaayo ama la caabudaayo marka jumlada koowaad waa maxay waa in alle loogu hoggaansamo tawxiidkii rusushii oo dhan way la yimaadeen tawxiid oo rasuul walba wuxuu dadka fari jiray in allah keliya la caabudo oo cibaadadiisa wax kale lala wadaajin jumlada labaadna waa in daaco loogu hoggaansamo waxaana ku tusinaya alle qowlkiisu uu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin rasuul sooma aanan dirin baa alle uu leeyahay ilaa liyutaaca in la ateeca moogiye oo daacada rasuulka yaan ku waajibiyey dadkii loo soo diray inay rasuulkaa raacaan muxamedna nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalama wuxuu ka mid yahay rusushaas buu ka mid yahay qofkii daacadiisa ka taga oo xukumkiisa ku raalli noqon waaya oo daaquud u xukum taga qofkaasi amarkayga waa uu khilaafay buu leeyahay alla leeyahay waajibkaygina waa uu dayacay qofkaasi sida tabari uu ku fasira aayaddaas marka rasuul walba waxaa lala soo diri jiray in alle maaragta rasuul walba waxaa rasuul la soo diray ma jirin ilaa waxaa lala soo diraayey in la ateeco idankaan allana lagu ateeco oo qofkii alla waafajiyo yaa maaragta ateecaaya laakiin munaafiqiin iyo kufaari waa kaas rasuulka sal sl ma aanay ateecin siyaaquna wuxuu ku saabsanaaba munaafiqiin rasuulka sal ly slam inay u xugun tagaan diiday jumlada saddexaadna maxay tahay albaraa'atu min ashirki wa ahlihi shirkiga iyo ahlkiisa in laga beri noqdo waxaa ku tusinaya alla qowlkiisa uu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima kudayasho wanaagsan baa idinkugu sugnaatay nebiyullaahi ibraahim iyo waladiina macahu kuwii asaga maaragtay la jiray waxaa lagu fasiray inay ambiyada yihiin sida laga soo guuriyey ibnu zayd oo maaragtay sanad saxiixa uu ku wariyey tabari qowl kalena maba sheeginba tabari laakiin ibnu kathiir oo kale wuxuu sheegay in laga wado kuwii nebiyullahi ibraahim la jiray ee aan ambiye laga wadin id waqti yaa kudayasha wanaagsan idinkugu sugan tahay qaaluu liqowmihim dadkoodii ay ku yidhaahdeen innaa buraa'aau minkum annagu beri baan idinka nahay wa mimaa tacbuduuna min duuni illaah iyo waxaad caabudaysaan alla sokadiis beri baan ka nahay alla qowlkiisu uu yidhi fii ibraahima waladiina macahu yacni waxaa laga wadaa mursaliintii waa dadkii lasoo diray waa dadkii nebiyullaahi ibraahim diintiisa ku taagnaa ile diintiisu waa xaniifiyadii ma og tahay waa diinta islaamka oo diimihii baatilka ahi oo dhan ka iishay oo xaqii usoo iishay id qaaluu liqowmi markii qooladooda ay ku yidhaahdeen marka saddexdan shay oo ah alistislaamu lilahi bitawxiid waalinqiyaadu lahu biaacati waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi nasiibka ugu weyn waxaa lagu gaar yeelay nebi moxamed sala allah alay slam wixii ambiyada la siiyey wixii ugu sarreeya buu isagu ka helay marka xagga towxiidka wixii rasuulku sal ly slm uu la yimid yaa aada u cad rasuulku sal ly slama loogu hoggaansamo taacana waa ay ka dhammaystiran tahay diimihii ka horreeyey nebi moxamed sala allah alay slama oo macnaha diinkiisii ku dhammaystiran tahay taacadaas in shirkigii laga beri noqday iyo ahalkiisina iyaduna waxay ku dhammaystiran tahay oo ugu wanaagsan tahay wixii uu nabigeenu la yimid sala alla alay slama marka islaamkaas caamkaayo laga hadlaayey wuxuu ku haystaa ama wuxuu ku leeyahay rasuulku sal slm wax ka badan wixii ambiyadii hore ay haysteen dhammaantood allah nabadgeliye marka baabu wujuubi dukhuuli fi lislaam marka uu leeyahay shiikhu waxaa waajiba in islaamkii la soo galo waxaa soo gelaya in towxiidkii lagu hoggaansamo in marka la soo galo taasi waa waajib oo qofku uu bidcooyinkii shirkiga ahaa iyo bidcooyinkii wathaniga ahaa uu ka tago iyo caqiida kastoo shirkigii gaalnimo ay ku jirto iyo baadinimo oo alle wax kale lala wadaajinaayo ama shirkigaas ha noqdo mid weyn ama ha noqdo shirki yar e marka waa in towxiidka la soo galaa towxiid rububiya iyo waa inagii soo sheegnay towxiid uluhiya iyo alasmaa wasifaat waa in laga fogaadaa wixii kasoo horjeeday towxiidka waa shirkigi noocyadiisi sidoo kale in loo hogaansamo rasuulka sal slam taaca loogu hogaansamo shirkigii in laga beri noqdo iyo ahalkiisiba marka macnaha marka islaamku asalkiisu waa aslama yuu ka yimid ile waa masdar moogta aslama islaaman wuxuu gala macnaha silmigii buu galay sida alla uu yidhi ya ayuha aladiina aamanu idkhuluu fi silmi kaafa dadigo muuminiinta ahow islaamnimadii gala idinkoo dhan waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray islaamkii oo dhammaystiran gala haddii dadku haddii mu'miniin lala hadlaayana dee islaamkii ku wada camal falo waaye oo kaafatan waxay xaal ka tahay silmigaas haddii kalena waxay maaragtay xaal ka tahay waawadaas faacilka ah idkhuluudaas kuwa la yidhi leana ahlu kitaabka laga wadaa dhici kartee sida loo yidhaahdo arbaca yani hadduu galo rabiici waa guba wa ashtaa hadduu galo shitaagi waa xagaagi carabiga saasay dhahaan marka macnaha sharcigaah gaarka ah macnihii saddexdaahay ee lasoo dhaafay kulli waa uu kulansadaa islaamkii marka khaaska ahaa waa uu ku rumoobayaa oo acmaashii daahirka ahayd ee muuqatay iyo acmaashii baatinka ahayd oo caqiidadu kamid tahay kulli waa soo gelaya marka adilada uu musanifku sheegay waxaas dhan way kulansanayaan marka baabu wujuubu dukhuuli fi lislaam marka uu leeyahay wuxuu ka wadaa waa midka ay dadka ku waajib tahay inay soo galaan yani islaamkii yaa dadka waxaa waajib ku ah inay soo galaan waana caqiida iyo shareeca islaamkaasu oo islaamku masaa-ishiisii yaa maaragtay kala duduwan yaa ayuha ladina amanu dkhuluu fi silmi kaafa yuu haddana soo daliilsada shaarixu mar kale marka waa in tabari siduu ku fasiraayo sharaaicda islaamka o dhan lagu wada camal falo waayo sharaaicda islaamka oo dhan in lagu wada camal falo oo axkaamtii oo dhan maaragtay lagu dhaqmo iyo xuduuddii oo dhan ayadoon wax kamida la dayacaynin marka kaafatan wuxuu leeyahay waxay xaal ka tahay silmigaas sifo buu ku sheegay lakin xaalkii buu ka wadaa marka gala ku camalfalka macaanihii silmiga o dhan lagu camalfalaayo wax isaga ka midana ha dayacinina dadka nebi maxamed rumaysanow iyo wixi uu la yimid nebi maxamed sal slam saasuu ku fasira tabari marka islaamkii dhammaantiis wada gala mujaahid iyo qataada iyo sudi iyo ibn zayd iyo daxaak iyo yaa ku fasireen oo tabari ka soo naqliyey yani islaamka soo galaa laleeyahay marka wujuubka marka laga hadlaayo marka la leeyahy wujuubu dukhuuli fi lislaam waa laba nooc sida shaarix uu sheegaayo waajibnimo ka tegidda laga tagaa ay gaalnimo noqonayso sababtoo islaamka waxaa ka mid a wax haddii laga tago lagu gaaloobaayo sidii qofkii towxiidka ka tegay oo kale ama shirkigii weynaa sameeyey oo kale iyo wixii kaloo diinka looga baxayo nooca labaadna waa maxay waa waajibnimo ka tegidda laga tagaahi ay qofka xaaraan ka tahay waxaas xaaraanta ahina mararka qaarkood dembi weyn bay noqdaan oo kabiira ah mararka qaarkoodna dembi yar bay noqdaan sidaa darteed caqiide kasta iyo shareeco kasta iyo amar kastaoo nala faray ama maaragtay wax la ogaanayo cilmi loo yeelanayo ha ahaadaan ama wax camala ha noqdaane waxaana kasoo horjeeda nahyigi wixii layska reebaayey in la iltisaamo ayaga laftooda laga joogsado waa waajib addoommadii waajib ku ah inay soo galaan qofkii marka ka tagaah waajib buu ka tegay ka tegiddaasi mararka qaarkood gaalnimay noqotaa mararka qaarkood xaaraan bay noqotaa oo aan kufri ahayn hadba sida uu yahay waxa laga tegey oo caqaa'id ama sharaa'ic ah iyo qowli lilaahi tacaala alla qowlkiisi uu yidhi waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii islaamka waxaan ahayn diin ahaan u dalba laga aqbali maayo aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa khasaare ayuu ka mid yahay marka shaarixu wuxuu leeyahay waman yabtaqi hayra islaami diinan waxaa laga wadaa in daacadiisa iyo caadiisa uu alla ugu dhowaanaayo waxaan islaamka ahayn uu ka qaato laga aqbali maayo ama caqiida ha noqdaan ama shareeca ha noqdaane wax maaragtay cilmi loo yeesho ha noqdaan waxaas oo xagga cilmiga ku saabsan ama ha noqdaan wax lagu camal falaae haddiiba qofku uu wax iltisaamaayo oo uu ku dhegaayo oo allana ugu dhowaanaayo dee diin buu ka dhigtay marka caqiidadii tawxiidku way soo gelayaan masaa-ishii bidcooyinkii cameligana way soo gelayaan sababtoo ah bidcada camaliga qofka la imaanayaah diin buu ka dhigtay bidcadaas oo uu iltisaamay uu isku laasimiyey wuxuuna ka dhigtay caado uu alla ku caabudo haddii marka waxaasi wax maaragtay aan daliil lahayn ay noqdaan haddii waxaasi ay noqdaan waxaan daliil lahayn islaamkii macnaha dee kamid ma aha marka waman yabtaqi hayr islaam diinan falan yuqbalu minhu way soo gelaysaa aayad kale alle wuxuu yidhi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illaah ma waxay leeyihiin kuwa shurakaa ah oo iyagu samaysteen oo diin xaggiis uga jideeyey waxaan aan la idmin marka diinkan la sheegaya marka waxaa soo gelaya wixii maaragta diinka lagu soo deraayo aan ka mid ahayn bidcooyinkii baa soo gelaya sidaa darteed ahlucilmiga aayaddan bay soo daliilsadeen oo aayadda suuratu shuura ku jirta ma ogtahay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah waxay usoo daliilsadeen bidcooyinkii radintoodii marka aayaddan ah waman yabtaqi hayra islaami diinan falan yuqbala minhu islaamkii waxaa laga wadaa islaamkii la yaqaanay waa diinta islaamka marka qofku hadduu yahuudiye uu diin ka dhigto ama maaragtay nasaare iyo kiristaan uu diin ka dhigto markii nebi maxamed lasoo saaray kadib ama si kuwan buudiyiinta la yidhaha iyo uu raaciyo wixii lamid a oo allah loogu dhawaana le waxaasoo dhan waa wada baatil aakhirana waa uu khasaare qofkaas laakiin cumuumka lafdiga waxaa soo gelaya qofkii diin raadsada doona uu ka diin yeelanayo o alla ugu dhowaanayo oo aan ka mid ahayn diinkii nabi maxamed la yimid yani islaamkii nabi maxamed sal slm u la yimid yani sunadii buu ka tegayaa bidcabuu marka uu diin ka dhigtay kaa isagana laga aqbali maayo aakhirana waa uu khasaaray khasaaradu marka yani darajaad bay kale leedahay mid weyn bay noqon kartaa oo qofku inuusan jannaba gelinba oo naarta galo oo naartina ku waaro khasaaro yar bay noqon kartaa oo yani jannadii marka hore geli maayo oo wala soo cadaabayaa hadba inta khilaafkiisu uu la ekaa haddii aan alle uu dhaafin haddii alle aanu u dhaafin oo iska saamixin marka waman yabtaqi hayr islaami diinan falan yuqbala minhu waa shardi iyo jazaa baa ku jira hadduu qofku waxaan islaam ahayn uu dalbo laga aqbali maayo si kastu u ooyin badan yahay si kastu uu khushuuc badan yahay waxaa muhima in ariiqi saxda ah la qaado ee qofkan waa cibaado badan yahay keliya ha fiirin adugu alla wuxuu sheegay naarta inay gelayaan oo maalinkaas qiyaamo la arki doono kuwa ahlu naara maalinkaas wujuuh yowmaydin caamila wa camal falaayaan naasibatun waa daalaayaan taslaa naaran xaamiyatan maaragtay naar gubanaysa oo holcaysa yay gelayaan tusqa waxaana laga waraabiyaa min caynin aaniya yani il biyaheedu ay aada u kulul yihiin marka waa dadaalayaan waa daalayaan cibaadaday maarata allan caabudayna bay leeyihiin waa oynaayaan laakiin haddana naar bay gelayaan marka waxaa loo baahan yahay cibaadadaadu inay waafaqsan tahay amarka alle islaamkii waxaan hayn haddaad diin ka dhigato oo kiristaannimo aad diin ka dhigato si kastood maaragtay cibaado ugu go-do oo adduunya o dhan iska ilaaliso sida nimanka qaar ka mida lagu yaqaanay laakiin se islaamkii saxda ahaa yaanu qaadanin oo tawxiidkii uguma hoggaansamin diintii nabi maxamed sal slm la yimid ma aanu qaadanin aakhira waa uu khasaaray naartana waa uu ku waarayaa waxa uu samaynayaana laga aqbali maayo sidoo kale macnaha aan gaarkaana iyaduna waa sidoo kale qofkii camal doona oo aan ka mid ahayn maarata acmaashii alla uu faray sunnadan aan ku soo aroorin haddi waa bidcooyinkan kala duwan moogta ama caqiida ha galaan ama camal ha galaane sidii murjicadii khawaarijtii qadariyadii muctasiladii jahmiyadii shaaciriyadii wax lamid a waxay u malaynayaan inay wax wanaagsan samaynayaan oo waxay leeyihin annaga maaragtay alle ma nasahna laakiin waxaa daliil miyay u haystaan ma shareecadii baa saa u sheegaysa ma maaragtay islaamkii nusuusta ku yimid ba oo kitaabkii sunnada maaragtay ku soo arooray maya haddii marka arrinku aanu saas ahayn qofkii marka doona si kasta uu yihahdo allan maaragtay nasahaya laga aqbali maayo waana khasaara ku dhacaysa hadba ficilkiisu intuu la egyahay sidoo kale kuwan cibaadadan ku dadaalay inay yidhahdo suufiyadii wax lamid ah si kastoy maaragtay dhar adag iyo u qaataan oo ay banaanka wareegayna ay yihahdaan siyaaxan samaynayna ay yidhaahdaan oo ay naftooda cadaabaan oo adduunyada ay ka fogaadaan maadaama aanay sunnadii ku taagnayn iyagana laga aqbali maayo waxa ay samaynayaan sidoo kale kuwa le macruufkaan dadki faraynaa munkarkaan dadka ka reebaynaa oo dad qiiro lahaan nahay haddaanay sunnadii ku taagnayn iyadana lagama aqbalo bal nimankii khawaarijta ha u fiirso khawaarijtu waxay lahaayeen dadka macruuf baan faraynaa munkarna waan ka reebaynaa bay lahaayeen oo waa kaas kii cali bin abi aalib dilay wuxuu cali bin abi aalib u dilayaa alluu ugu dhowaanayaa markaasa waxaa la sheegay inuu yidhi xataa war haddaad dilaysaan markii la qabtay kadib hal mar haydilnina tartiib tartiib ii dila si aan maaragtay u arko in alla dartiis laiyo cadaabayo cimraan ibn xitaanna isna khaariji kale u ahaa ninkii marka cali bin abi taalib dilay yuuba maaragtay abyaad shicra uu ku faaniyey sidoo kale nimanka muctasilada ahi guluwi bay ku sameeyeen baabkan amru macruuf nahy can munkar la yidhaahdo markaas waxay soo geliyeen dadkii maaragtay madaxda muslimiinta ahaa yani madaxdii muslimiinta ahaa ee muslimka xukumaayey iyay maaragtay yidhaahdeen way noo banaanta ama waajib bayba nagu tahay leeyihiin inaan la dagaalano markaasa ay fitan ummadda u keeneen sidaa darteed shekh islam ibnu taymiya markuu caqiidat alwasitiya uu caqaa'iddii ahlu sunnada uu sheegay wuxuu ku daray marka usuushaa lasoo sheegay waxaa la jirta buu leeyahay haddana inay macruufkii dadka faraayaan munkarkiina ka reebaayaan calaa maa tuujibuhu shariicatu buu yidhi marka sida shariicadu ay keensanayso sababtoo ah dad waxaa jira wax amraaya waxna reebaaya laakiin dariiqadii shareicada aan ku soconin ee hawadoodu waxay u qurxisay keliya ku dhaqmaaya marka waxaan islaamkii ahayn in diin laga dhigto waxaa soo gelaaya waxaas maaragtay khilaafsan daliilkii khilaafsan oo aan sunnadii meelna looga haynin marka qofkii mukalafka ahaa waxaa waajib ku ah inuu islaamkii soo galo inaanu maaragtay samaynin ficil afcaashi ka mid a ilaa wax xujadiisa ay caddahay moogiye gaar ahaan wixii caqiidada ku saabsanaa iyo camalkaba iyo dariiqadii la maraayey waxaas horaanna loogu caddeeyey yani ijtihaad ma aqbalaan ijtihaadka yani ijtihaadku wuxuu galaa masaa-isha farciga ah laakiin wixii aimatu ahli sunna ay noogu caddeeyeen kutubta caqaa'idda oo ahlu sunnadu waxay la gaar ahaayeen kala gaar ahaayeen oo ahlubidac iyo lagu caddeeyey ma aha wax la isaga ijtihaadi karo waa in la iltizaamaa buu leeya sheikhu iyo qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi baabu wujuubi dukhuuli fi lislaami buu yidhi moogtahay iyo qowli llahi tacala waman yabtaqi hayr islaami diinan falan yuqbala minhu iyo aayaddii kaluu marka ku daray ina addiina cinda allahi alislaam taasina waa mid muuqata macnaha aayadda horey marka shabahdaa xagga macnaha diinka waa la aqbalaayahe waa islaamka keliya marka qofku diin wax kale hadduu ka dhigto alla ka aqbali maayo si kastuu marka ula qorxon yihin asaga marba haddaanu maaragtay diinka nebi maxamed sal sl aanu waafaqsanayn iyo qowlihi tacala alla qowlkiisa uu yidhi وأن هذا صراaطي مستقيما فاتبعوuه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيiله kaasi waa jidkaygii aniga xaal uu yahay mid toosan ee jidkaa raaca وalaa تتبعوا السبلa jidad kale oo meelo kale la aadan ha raacinina oo فتفرqa بكم عan sabiilihi ay idinka leexiso jidkii alle ee toosnaa aلآaية qaala مuجاahid wuxuu yihi السبل waxaa laga wadaa subusha ha raacinina la yihi waxaa laga wadaa albidacu waashubuhaatu bidcooyinka iyo shubhooyinka daarimi baa wariye iyo marwasi iyo iyo tabariyo iyo keyrkood shaarix marka wuxuu leeyahy aayaddan waxaa ku jira daliil in jidka alle uu yahay mid keli ah wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh sida uu kuu tusinayana waa maxay oo baabkan macnaha loogu soo daliilsanaayo in alla uu dadkii faray inay jidkaa raacaan markuu caddeeye kadib low anna hada siraatii mustaqiiman waxaa laga hadlayaa waa sunnadii iyo dariiqii saxdaa iyo wixii qur-aankay sunnada ku jiray maaha wax kale ma aha wixii rasuulku sal ll ly slm uu ku taagnaa oo hanuunkiisii uu ku socday yaa laga wadaa wixii marka aan soo gelin ishaaradaas waxaad dhihi kartaa siraatka mustaqiimka waa ka baxsan yahay marka siraat almustaqiim markii faatixa la joogay maarata macaani kala duwan baa lagu fasiray aayaddanna waxaa lagu fasiray sunno iyo islaam iyo qur-aan iyo muxamed kalama fogo marka wixii suuratu faatixa lagu fasiray siraat mustaqim marki la sheegayo midda katan lagu fasiray waa wax marka isku wada xiran oo aan maaragtay la kala furi karin qofkii islaamka laazima dee sunnadii waa uu laazimay qofkii sunnada qabsadaa qur-aankii waa u qabsaday qofkii qur-aanka qabsadoo si dhaba u qabsadana islaamkii sunnadii waa uu haystaa marka waxaa waajib ah in la laazimo islaamkii uu qur-aankii xadiidku kutusiyey rasuulkuna sal sl dadka u caddeeyey marka jidku waa mid keli ah kaas baana nala faray marka waxaa waajiba in islaamkaas la raaco yani sunnadii iyo islaamkii in la raaco yaana yaana la fara annaga taasaa nagu waajiba waxaana xaaraan ah in waxaan sunnada ahayn iyo islaamkii saxda ahaa in la raacaa xaaraan ah oo waxa dadka naftooda iska jeceshahay iyo shubahaadkii iyo bidcooyinkii waa xaaraan waxaana daliil u ah alle qowlkiisa uu yidhi aayaddan hadda aan ka hadlayna walaa tattabicu subula jidadkaas kalena ha raacinina waa nahyi waa la iska reebay nahyiguna wuxuu ku tusinayaa xaaraan tinimayn marka meesha waxaa ka caddaatay yani wuxuu u soo daliilsaday wadaadka kitaabka alifay oo ah inay waajib tahay in islaamkii la soo galo oo ay xaaraan tahay in laga baxo islaamkii saxda ahaa wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online